qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada fogfog ee hoostaga degmada xudur ee gobolka bakola ayaa laga sameeyey ololo indhafiiqis lacag la-aan ah waxaana afulinaya ololahaasi indhafiiqista ah doctor shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed madaxa isbitaalka shifa ee degmada xudur maxamed axmed abuukara ayaa ka warbixiyey ololaha indhafiiqista ah ee laga sameeyey magaalada xudura
shiine doktorkii oo qaabilsanayd dhinaca hindho oo professionalka ahay dhinaca soomaaliya marka lamida dhakhaatiirta hindho dhakhtarka marka ciidanku uguma hadaliyaan kooyowka us markaasi sentiniinka kooy iyo uniina markaasi webalahna markaa soo dhaweyn la yaalen marka way ka dhawaayeen marka deegaankiisha iyo degmadiisay dhammaan ee bulshada ka nool ee degmada xudur iyo nawaaxigan mayba sheegan marka in doktorkii xarunta shifa usa kadegi shaqana marka us meelasay ku bilaaway lagu bilaabo saacadda marka in doktorkaasi marka us shaqeeyahay maalamo yaro koobana markaasi isxuulo sii wada doon bulshada marka wayban sheegana in ku faa'iidaystaan marka fursadaasi qaaliga ah
doctor shiine oo ah dhakhtarka fulinaya ololahani ayaa ka warbixiyey habka loo fulinayo indhafiiqistana
xudur waa magaalo runtii aada u qiimo badan doorka honnima inaan indhaha cudurrada indhaha ku dhaca wixii lagala tacaali karo lagala tacaalo dadka indhahala loo shaqeeyo wixii qalina loo samayn karo loo sameeyo wixii la daweyn kara la daweeyo wixii talo la siin kara la siiyo saa la socotaan waxa weeyaan dadkeena waa iska dalley weeyaan waa dad dan yara dad badani ma awoodi karaan meelaha aan joogtada u nimaadno ama aan deganahaba inay yimaadaan magaalada baydhabo iyo beledweyne joogtaan u nimaadnaa sanadkii afar jeer saddex jeer yaan nimaadnaa laakiin dad badan oo soo gaari karin yaa jira oo gobolkan bakool ku xaniban aan iman karin oo danta aan soo gaarsiinayn marar badan xamar baan ka shaqaynaa ostara oo ku yaalla arag ka mid ah dadka ka faa'iidaystay ololahani lacagla-aanta indhafiiqista ayaa ka hadlay dareenkooda
hadhawaayana ulama maadaama deegaanada hudur roognu odayaalkii deegaanka nadarday kumid ahaa dadka baahiyaha gaarka qabo adarday ee ruuga degmada ku durna adarday baahiyahaas adigeeka soonkoy insha allahu aniisu adarday ku faa'iidaysan doono amaleeya doctor shiine ayaa ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed kaasi oo deegaano badan oo ka mid ah soomaaliya waxa uu ka sameeyey ololo noocan oo kale ah